بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada dhexe oo xoreeyey dhul ku dhow laba boqol oo kilomitir oo ay ku sugnaayeen maleeshaadka murtadiinta waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waraysi gaar ah oo aannu furimaha hore kula yeelannay sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade sidee diinta uga hadashay waajibnimada cilmiga ka hor intaaan lagu dhiiran masaa'isha dhiigga iyo in la rido xukunnada halkeese gaarsiisay ahmiyadda waxbarashada ka hor waxqabadka barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan mu'asasada alkataayib oo faafisay sawirrada weerarkii mujaahidiintu kula wareegeen gacan ku-haynta magaalada biyicadde ee shabeellada dhexe iyo dadka deegaanka oo maalintii labaad hoos harsanaya harka shareecada kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gado iyo odayaasha dhaqanka oo ku soo gebagaboobay degmada ceelcadde barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaad si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudageli doonnaa qodobkiisa ugu horeeya sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa faahfaahin ka bixiyey furashada ay mujaahidiintu ka sameynayaan degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaasi isagoo idaacadda islaamiga ah ee al andalus waraysi ku siinayey jiidda hore ee dagaalka ayuu dhanka kale soo hadal qaaday dagaalkii malxamadda ahaa ee magaalada biyicadde iyo arrimo kale haddaba kusoo dhowaada waraysiga oo uu inoo qaaday wariyaheenna anas al ansaari bismillaahi raxmaan iraxiim sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade kusoo dhawaaw idaacadda islaamiga landalus jazaaka allahu khayran waa ku dhowa waxaan ku sugannahay furmaha hore ee wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee shabeellada dhexe nooga warbixi halkan maxaa ka socda
بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون آه إلهي باكم هاسن هل كان وحاك سعود الجهاد في سبيل الله وجددي ستهي تحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد منعها دقال عن أنكم هندسني آه، وأمر إلهي وبحشي فلنتيسا إلهينا وحو ليهي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوا مجاهدين إلا دريرهم قارضة حتى لا تكون فتنة إلى لقوى أود إلهي دين كيس أمدك هرتاقا ويكون الدين كله لله دين تنا كل قيد يدغنكو أي إلهي وهذا مركا ساكي هل كان وحال لقدليا عيدا مدي فتنة oo dadka muslimiinta ee degan deegaanadan afarta tuulo ka hor joogay ku dhaqanka shareecada islaamka nabadda iyo dhaqashada xoolahooda iyo xorriyadda iyo xiriirka ay la lahaayeen allah subxaanahu wa tacaala muddo laba sano iyo bar ah kuwaasoo dilay dad shacab ah dhacayna maalkoodii kufsadayna gabdhahoodii daroogeeyey dhallinyaradoodii balse akhiiran ilaahay baa ku mahadsan ilaahay wuxuu aqbalay dadkaas ducadoodii saakana waxaa suuro gashay in laga dul qaado alxamdu lilah ciidamada wilaayadu dhul ballaaran ayay gacanta cadowgu ka bixiyeen maxaad inooga magacaabi kartaa deegaanada dib lagu soo celiyey xukunka shareecada islaamka walaal alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dhul ballaaran sidaad u sheegtay ayaa dib looga taagay raayada tawxiidka dhulkaasoo taqriiban laba boqol oo kilomitir ah oo ay dib u qabsadeen ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa lay ka soo bilaabeen daarunicmo oo ah degmada runugood alkawtar oo degmada aadayabaal ah iyo cali axmed afarta tuulo warar axley iyo war ciise iyo garasmadoobe dhulkaas oo dhan waa la xoreeyey ilaahay baa ku maasan laba boqol oo kilomitir ayuu taqriiban gaarayaa haddaan wax la jirin marka dhulkaas ayaa lala wareegay waa tahay saacado ka hor waxaa gacanta wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ku soo laabtay magaalada biicadde sidee arrinkaasi ku dhacday alxamdu lilaahi sida aad sheegtay waa sax shalay oo sabti ahayd bisha ramadaanna ay kow ahayd ee barakaysan ayaa ciidanka mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen ciidankii riddada ee ku sugnayd degmada biyacadde dagaal afar iyo labaatan saac socday oo soo gaaray saaka oo axad ah ayaan dib ugula wareegnay ilaahay fadligii degmadan biyacadde waxay fure u tahay afarta tuulo waa meesha ay cadowgu alaaba oo soo maro markuu ku duulaayo marka waa meel istiraatiiji ah dadka muslimiintana waxaa laga helay taageero iyo soo dhoweyn aada u fiican falilaahi alxamd cadowga ay ciidamada mujaahidiintu la dagaalamayaan ee dhulka laga xoreeyey maxay kala yihiin walaal ciidankaasu waxay isugu jireen ciidanka murtadiinta la yidhaahda oo ah dad soomaaliyeed oo dalkooda iyo diintooda khiyaamay ee, lana saftay saliibiyiinta soo duulay iyo saliibiyiin fulaya ah oo cerka diyaaradda watay oo ka- cerka ka dagaalamayey marka waxay isugu jireen labadaas ciidan insha allahu tabaaraka wa tacaala dhammaantoodna ilaahay baa jebiyey maxaa ka jira wararka sheegaya in maleeshiyaad deegaanka ahaa oo cadowga la socday ay wilaayada la soo xiriireen dagaalkana ka baxeen
arrintaasu waa arrin saxa dadka soomaaliyeed ee shabeellada dhexe degan qabaa'ilka deganu ma jirto qabiil abaabulan oo ilaahay kitaabkiisa si ay ula dagaalamaan ku abaabulay bataatan hal qabiil oo noocaasu ma jiro gaaladuna dadka been bay u sheegi jirtay waana caddaatay ummadduna waxaa la yidhi warubamaa saxat al-ajsaamu bilcilal in dhibki dhacay oo ummadda u soo dhoweeyey wilaayada oo dadkii iqbaal ka duwan kii kale ka xoog badan oo runtii aada uga sarreeya ee qabaa'ilka kulligood yacnii ay ka- kala hor yimaadeen walaayada waxaana leeyahay oo aan hubaa dii ilaahay idmo dadka ilaahay diinkiisa saas u jecel waxay leeyihiin tamkiin dadka u nusreeya diinta ilaahay waxaa jira marka oo la isku khaldaa aalaaba gaaladuna ay rabto in la isku khaldo afraad yaryar oo labaatan iyo toban iyo soddon iyo ah oo aan badnayn ayaa qabaa'ilada ka dhex baxaysa waxayna qaadanayaan oo gaaladu ugu yeeraysaa magaca macawisleyda reer hebel macawisley reer hebel marka ma jirto ee waxaa jira mooryaan ee, cabtooy ah oo cidda ka dhex baxay oon cid uu mas-uul ka yahay aan aysan jirin oo dagaaladaas food ka raadsaday markii walaayadu meesha ka baxday oo wax cilaaya la waayey odayaashana ka farabaxsaday ayaa jira magaca ayuu qaataa marka reerka reerkuna shaqo kuma laha qabiil hadda labaatan nin soddon nin ka duushana ma jiraan oo qabiiladu hadday dagaalamayaan kumanaan ciidan ha ka duusha sida la ogyahay marka ma jirto qabiil hubaysan ee walaayada kasoo horjeeda marka aad su-aashaada weydiiso oo ahayd ee, maleeshiyada iga lasoo xiriiray waa jiraan rag badanana lasoo xiriiray oo noo yimiday ragna waa xiriirnay weli isuma anaan imaano waktigu waa bilow waxaa ka mid a raggana lasoo xiriiray nin la yidhaahdo cabdiwabiir kadibna ninkaasu markuu walaayada u yimiday oo ilaahay u toobo keenay oo bayaankiisa iyo caqligiisa ou jeedshay isagay odayaashii la socday la fasaxay oo la yidhi marka laga bilaabo saacaddaas waxaa dib u soo noqda walaaltinimadeen ninkaas habeenkiiba markuu gurigiisa tegey waxaa loo dhigay haddii alla idmaayo waa la shirqoolay ciidanka riddada ayaa shirqoolay kadibna waa la xiray sida aan maqalnay marka waxaa la yaab leh dadka la yidhaahdo macaawisleyda ninku hadduu sideedaba hadduu ikhtiyaarkiisa ku dagaalamayey cabdiwabiir muxuu u eeday dagaalkan ka baxay shalay ninkan la diriraya waa hadduu ku- hadduu cafiyey oo uu cafis ka helay inuu xoolihiisa dhaqdo ou reerkiisa dhaqdo ou nabad noqdo hadduu ummaddii ou la dirirayo dulmaaya ka helo ouna qirtay sida kiliibkiisa ka muuqata inuu isagu dulmiga lahay ilaahayna uga toobo keena annaguna dee ilaahayo wax ka hadleeya annaga naga waxba nagama biina aan iska dhaafnay waxa keenaya marka in la xidho ma addoona ma asagaan lahayn xorriyad lahayn waxay ku tusaysaa xataa ilmaha meesha joogo qabiilada ka baxsaday inaysan dad xor ahayn oo hadda khayaar ay qaadan karaan aysan jirin marka waxaa fiican dadka macawisliyada lagu sheegaa bal horta naftooda inay xortahay in kale inay bal horta isku fiiriyaan oo ayagu ismiisaamaan oo ninkaas masiibada ku qabsatay oo ah anigu dantaydaan aqaana gurigaygan dhaqaa reerkayga ayuu yidhi walaayadina nabaduu ka helay oo dulminayay da- nabad darrada uga timid shalay kuwa u diriraya marka oo shalay uu garabka u ahay maxay tahay marka muxuu ka hadleeyey muxuu ka biyey muxuu ka qaatay maxay ku leeyihiin naftiisa idan xor maahaydin waa inaad dib u fikirtiin dad la ilaashanaayo oo been loo sheegaayo qabiil aad ka socoteen la leeyahay qabiil kama socdaan ciise rati qabiil dad ka mas-uula oo dagaalka ku jira ma jiraan bataatan odayaashoodina waa isragnay akhyaartoodina annagay nala joogtaa sheekha cali biyow gaafow mujaahidiintuu ka mid yahay cabdiwabiir waa hogaamiyihii macausliida waa yimiday waa ka- bayaankaas jeedshay idan cid ka mas-uula ciise ma jirta ciisena kulligiis diinta ilaahayow rabaa diinta ilaahayou ku dhaqmaa waana kuwa hadda ceelashoodii shubanaya oo dhulkii jooga haddii laga sooco qolo yar oo cabsa dad yar oo cabsanaya oo isla weli ama wax la idin haystaa ayagana maantaan rabaa inaan fariin u jeediso insha allah fariinta aan u jeedinayo waxa weeye kow awalan qabiil qabaa'ilka degan ee gobolka shabeellada dhexe waxaan leeyahay walaayada islaamku uma haysato qabiilka wixii ay sameeyeen afraad ridowday oo diinta ilaahay la dagaalay ayagay u gaar tahay ilaahayna wuxuu leeyahay walaa taziru waasiratun wisra ukhraa dembi dad leeyahay dad kale looma qabanaayo sideedaba gaal calaamadda lagu yaqaano waxaa waaye ilaahay iyo cadowgiisu markay isqabtaan safka ilaahay kasoo horjeedo u galaa wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiira horta qabaa'ilka waxaan leeyahay annagu qabiil ma nihin dad mabaadi ku dirirayaan nahay waxaad barateen adinku hal nimo ero ka mid aho hadduu qabiil dilo in inta kale u dakaraysan tahay oo meesho lagu arko ay qabiilkaasu ku dilayaan war annagu saas ma nihin annagu mabaadi aan ku diriraynaa ilaahay kitaabkiisaan wadnaa qofka kitaabkaas ilaahay ka hortimaada eedaa murtad ah kan la dhashay iyo kan dhalay iyo naagtiisa iyo ilmihiisana looma haysto marka dadka waxaan u sheegayaa in aan wax laga haysto qabiil la haysto oo reer hebelaa annaga nugu cadowa la leeyahay inaysan jirin haddii ay taas gartaan dadka waxaan leeyahay kuwa qoryaha qaatay oo ilaahay cadowgiisa ka mid noqday waxaan idin leeyahay ilaahay u toobo keena haddaad ilaahay u toobo keentiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay man taaba min addenbi kaman laa denba lah qofkii to- dembi gala riddaa u weyn gaalnimo ah ninkii gala ee ka toobo keena isagoon dembi gelinay la mid tahay haddii adduunyada aad danka leedihiin inaad noolaatiin oo nabad ku noolaatiin aakhire inaad janno gashiin haddii aad rabtiin ilaahay u toobo keena annaguna waxaan idinka ballan qaadaynaa wax la idin haysto oo naftiinna iyo nacfigiinna wax aan ka rabno iyo wax laydin haysta ma jiraan xataa qoryaha aad haysatiin xoolihiinay ka mid yihiin cid idinka rabta lama arko sidaasna waa sida aan kula dhaqannay qabaa'ilkii meesha deganaa oo aan sugwey aadan kula soo dhaqannay oo aan cali axmed dadkii jooga kula dhaqannay oo aan haddii aridaka leeyahay ceel saleebaan saleebaan caroone aan kula dhaqannay nimanka shalay fulinta ku jiray ceeshoodii ay joogeen waxayna ballan qaadeen qoryahoodu inay guryahooda u yaalaan mar dambena ay islaamku aysan ku taagayn annaguna saasaan ka aqbalna marka waxaad ku dayatiin waxaa ka mid a qurac madoobe maliishiyaadka jooga kontonka nin gacantay taageen ilaahay u toobo keeneen maanta qof haysata lama arko marka sideedaba qorshahaas waa qorshaha guud ee walaayadu waxaan idiin sheegayaa marka dagaalkaanu ogaadan dagaalkiina ma ah dagaalkan wuxuu u dhexeeyaa muslim iyo gaalo wuxuu u dhexeeyaa gaal daran wata oo amerikaan iyo yahuud iyo kirishtaan gaalo ayuu u dhexeeyaa iyo dad muslimiin oo soomaali ah oo dhulkooda lagu dilaayo oo dhulkoodina raba in laga qabsado dagaalkiina ma ah adinka sideedaba waxaa weeye gaal iyo muslimaad diriraaye halka aad isugu xil haysiin oo inaad tihiin aad aaminsan tihiin la jira hadaad gaal is- inaad gaala tihiin haddaad aaminsan tihiin gaalada la jira in aad aaminsan tihiin muslimiin haddaad aaminsan tihiinna gaal wax kuuma gelin diinta islaamkaad ku dhalatay bartaayo aad ogaa muslim waaye ka noqo oo dadkaaga la jir oo diinta u dagaalan oo dalkaaga u difaac haddaadan yeeli karina ha lagaa nabadgalo gurigaaga joog dadka fariinta aan u diraayo dadkana waa taas intaas ayaan idin leeyahay wabillahi towfiiq wasalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo walaayada gado kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo odayaasha dhaqanka ee wilaayadaasi ayaa kusoo gebagaboobay degmada celcadde haddaba kulankaasi iyo arrimaha diiradda lagu saarayey waxaa goobjoog ahaa walaalkeen casaam carafaad oo aan idinku duwi doono waa tahay dhegeystayaal ee, maanta waxaa halkan kusoo gabagabay kulan wadatashiga u dhexeeyey wilaayada islaamiga gada iyo golaha dhaqanka wilaayada islaamiga taas oo looga tashanaya arrimo badan falanqeyn iyo qodobo badan Ee, intaasi kadib waxaan idiin soo gudbinaynaa shirka iyo qodobadii looga hadlayay iyo arrimihii iyo sidii u socday maadaama shirkan uu socday muddo saacada ah shirkan waxaa kasoo qaybgalay golaha dhaqanka guud iyo waaliga wilaayada islaamiga gado Ee, markan waxaan mikrofoonka aan ku wareejinaynaa gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gado naqiib ibraahim maxamed cigaal kulan guud oo maanta meeshaan ku dhex maray walaayada gobolka gedo iyo nuqabada waxaa looga hadlay qodobka koowaad oo shirka aan oga hadalnay oo meesha aan ku gorfaynay annagoo ah nuqabada gobolka gedo iyo walaayada shirki guud ee xarakatul shabaab mujaahidiin ee dhacay asbuuciyii aan soo dhaafnay shirkaasoo looga hadlay qodobo badan waxyaabaha maanta meeshaan aan oga hadalnay bay ka mid tahay qodobka labaad aan ka hadalnay waxaa weeye guulihii waaweynaa oo ilaahi subxaana wa tacaala uu mujaahidiinta ku manaystay ee asbuuciyii soo lasoo dhaafay ayagana dhacay gobolada dhexe iyo bakool iyo xuduud beenaadka gudaha kenya ka dhacay guulahaasoo ilaahi subxaana wa tacaala gacanta mujaahidiinta uu maaragtay muslimiin badanna uu ku farax geliyey gaalo badanna uu ku cinqaabay qodobka saddexaad oon shirka oga hadalnay waxaa weeye garab istaagga mujaahidiinta haddaan nahay annaga nuqabada gobolka gado qaabkii aan mujaahidiintaas maaragtay ola falgeli lahayn ama aan u garab istaagi lahayn naf iyo maalba qodobka afraad oon maanta shirkaan oga hadalnay waxaa weeye tacaawun oo ah ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka gado oo maanta xaalad biyayari ay ka jirto maaragtay sidii loo tacaawumi lahaa oo watacaawanu calalbiri wataqwa ku fadhiya weye qodobka shanaad waxaa weeye boorinta bulshada ee soomaaliyeed gaar ahaan gobolka gado hadda annagu aan joogno oon u gud sheegno maaragtay mustaqbalkooda iyo aayahooda adduunyo iyo midooda aakharaba ee qodobka lixaad aan oga hadalnay waxaa weeye inaan si maaragtay aad aan oga soo horjoogno cadowga alle islamarkaana ah cadowga islaamka Een, cadowgaas kusoo duulay dalka soomaaliya oo go'aansaday walaayada islaamka maarta inuu dhibaateeyo oo burburiyo ilaahay falligii asxaabkiina ay u suuroobi weydo isagii maanta hoog iyo dhibaato uu joogo cadowgaasoo ay maaragtay hormuud ka tahay dowladda maraykanka een, gacanyarana ugu tahay dowladda etoobiya een, dufaac iyo caratuurna ay u yihiin een, maaragtay murtadiinta soomaaliyeed oo uu hor socdo xasan gurguurti qodobka ugu dambeeyo toddobaad oon maanta shirkaan uga hadalnay waxaa weeye dhallinyaradii ka qayb gashay oo safka maaragtay cadowga gashay ku ridowday diintoodii baaq toobadkeen aan u joodinayn oo leenna ka soo baxa intaasaan maarata kusoo goobaya wajazaakum allahu khayr waa tahay dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gado nakiib ibraahim maxamed cigaal iminkana waxaa horteyda ka muuqda afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gado naqiib xasan cismaan biixi ee soo dhowow naqiib kulankan wadatashiga ee ka socday degmada calcadde idinkiiyo idiga dhexeeyey wilaayada maxaa kasoo baxay mahad dhammaanteed allah subxaana watacaala baan u celinaynaa ayada oo shirkan xudundhig u ahaa dhaqangelinta iyo boorinta shirkii wadatashi ee xarakatu shabaab almujaahidiin amiirkooda iyo walaayada dalka guud ee soomaaliya ay isugu tageen isbuucyadii aan soo dhaafnay ooga socday meel ka mid a dalka soomaaliya shirkaani shirkaas unbuu u ahaa dhammaan wixii ka soo baxay in lagu taageero waxaa ka mid ahaa marka qodobada laisla qaadaa dhigay shirkan maanta in noqobada ku dhaqanka sharciga islaamka iyo walaayada gobolka gada maanta isla qaadaa dhigeen ee warbixin ay iska siiyeen waaligeenna na uu si toos oo faahfaahan uu nooga warramay ee shirkii uu ku maqnaa usbuucyadii aan kasoo gudubnay insha allahu tabaaraka watacala intaasaan kusoo gaabin lahaa wabilah tawfiq wassalamu calaykum markana nabadoon cali macalan aadan oo isagana ka mid ahaa golaha dhaqanka oo kasoo qaybgala shirkan een shir ka dhacayo xarunta gobolka geda shirkaas oo lagu taageerhayay shirweynihii guud ee xarakatu shabaab almujaahidiin ee looga arrinsanhayay aayaha waddanka looga arrinsanhayay ayaan ku taageeraynaa shirkaasoo dalka iyo diinta iyo dadka in lagu difaacaa uu ahaa ee qodobadii ka soo baxay marka aan dhegaysannay aad baan arrintaas u soo dhoweynay waana garab taagannahay waxaan leenahay jasaakum allahu khayr baan leenahay arrimo fiican oo dalka iyo dadka iyo diinta badan u da- ayaa ka soo baxay Een, waxaa kala oo halkaan aan leenahay ummadda soomaaliyeed ee gaar ahaan haddana gobolka geda oon joogno een, dadka tabaalaysan oo walaalaha ah inay iscaawiyaan wabilahi towfiiq waa tahay dhegeystayaal waxaan isla soo gaanay gabagabadii barnaamijkeenna waxaan markaan aan mikrofoonka aan ku wareejinayaa waaliga wilaayada islaamiga gado sheekh luqmaan abu anas alwaali muxuu ahaa ujeedka qabanqaabadan shirkan Een, haddaad i weydiisay su-aasha ah qabanqaabada shirka waxay qayb ka tahay wixii ka dhexeeyay dadka mujaahidiinta ee waxaa weeyaan iyo qiyaadadooda nuqubada iyo waxaa weeyaan hogaankooda wixii ka dhexeeyey buu ku saabsanaa shirka waxaa looga arrinsanayay sidii ilaahi subxaanahu wa tacaala acdaadiisa la dagaalankooda lo- la siiga kaalmaysa lahaa ama la siiga garab siin lahaa ajado fiican bay ahayd meel baa lasla dhigay waxaa lasla soo qaaday yacni shirkii hogaanka sare xarka shubal mujaahidiin iyo walaayaadka ay yeeshteen wixii kasoo baxayna waad maqlaysay odayaasha si diiran oo waxaa weeyaan kalsooni ay ku jirto oo aqbal wanaagsan ku jiro oo waxqabad ku jiro bay u soo qaadeen una qaateen yacni jalsooyinka ay qeyb ka aheyd waxaanu nahay hadda gamuun iyo baalashiis baanu nahay waxyaalaha laga hadlay waad maqlaysay azaamow waxay ahayd dadka muslimiinta maadaama culays jilaal oo jiro in waxa weeyaan la tacaawuno dadka muslimiinta ah ana iyadana waad maqlaysay waxa weeyaan waxyaalaha laga array sidii qeyb ka ahayd waxaa kaloo waxa weeyaan odayaasha ay ka dhawaajiyeen qadaayada ku saabsan cadowga saliibiga ah in ay la dagaalamayaan casaamow shirka waxa weeye inahaas u daarraa kulanka waalii luqmaan abwanas kulankan xilligan maxaa ku sabeegay annaga had iyo jeer waxaanu nahay gacmo isuwada baahan xagga waxqabsiga iyo waxa wadatashiga intaba marka waxaa weeyaan kalama maaran leyla wanaharan waan wada kulannaa macnaha waxaana u kulannaa waxqabad iyo waxaa weeyaan acmaashan horta alla inaan dardargelinno taana dee odayaasha waad ka maqlaysay meel fiican bay ka abbaareen waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran odayaasha waxaa iga baxday atadxiya bilanfusi walmaal walawqaat waxaa weeye intaba inay diyaar leeyihiin oo waxaa weeyaan maalkooda iyo naftooda iyo xataa saacadahooda iyo waqtigooda inay diyaar leeyihiin waadna maqlaysayo afkooda bay ka mid ahayd in mujaahidiinta ay garab taagan yihiin oo naf iyo maalba ay la garab taagan yihiin ayagana inay yidhaahdeen haddaa koofi nagula yaqaana maanta waxaa nagula yaqaana waa maar maar baa nagula yaqaana maanta lianna xambadaa nagula yaqaana wey dee dad xambadeedna weyihin soomaalidu waa la yaqaana dad dagaalamo weye gabagabadii alwaali dardaarankeeda ugu dambeeyo oo ummadda muslimiinta mas-uulka ka tahay iyo guudahaan dadka muslimiinta ee ku dhegaysanayo aad siin lahayd muxuu yahay waaya casaamow waa war fiican ummadda waxaan is leeyahay geela waxaa leeyahay waxaa loo qabtaa qaalinka maanta hogaankiinnii ama odayaashiinnii baa idinku baaqay dariiqa jihaadka waana dariiq lasugu baqdaaq dariiqii ugu xaq badnaa oo aljihaad fii sabiiliillah oo nabiga ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay darawtu asanaam ammaanka geela ama baarka geela meesha ugu fiican baa lagu tilmaamay jihaadka kii ayaga in maanta idinku baaqeen ummaddaas marka waxaanu leeyahay waa ummad lagu yaqaana cizi iyo sharaf iyo jihaad lagu yaqaana waxaanu leenahay baaqaas ayaa noo baaq ah waxaan idinku adkaynaynaa ama waxa weeyaan baaqa odayaashaan ku xoojinaynaa inaad saaxada jihaadka soo waxa weeyaan buuxisaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisana aad u hillaysaan odayaasha marka waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waa dariiqii waxa weeyaan lagu yaqaanay raggii wanaagsan eed maanta waxa weeye qudwaha ubteen ama ku deenayseen halka ka sii wado furmaha buuxiya raggiina buuriya dadka ummadda waxa weeyaan u tihiin ka reeba cadaad ilaahay subxaanahu wa tacaala jazaaka allahu khayr saas ayaan dhihi lahaa odayaasha guud ahaan وفخرا سري قيد التراخي
waa hagaag sidee diinta uga hadashay waajibnimada cilmiga ka hor intaan lagu dhiiran masaa-isha dhiigga iyo in la rido xukunada halkeyse gaarsiisay ahmiyadda waxbarashada ka hor waxqabadka waa qaybta labaad duruus tarbawi ah oo ay culimaa udiinku soo jeedinayaan kusoo dhowaada xalqada labaad iyo sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد كلمة والتحرز في مسائل الدماء وإطلاق الأحكام كالتكفير والتفسيق والعلم قبل القول والعمل runtii waa masale muhiim masaladan in layska ilaaliyo laga taxarusa saa-isha dhiigga ku saabsan iyo axkaamta layska idlaaqaa sida takfiirka iyo tafsiiqa iyo cilmiga wax walba inuu uga horeeyo intaan wax lagu hadlin oon camal la samaynin dhammaanna masaladan waxaan ka soo qaaday atadaakuru jihaad liahli ljihaad licabdullah khaalid alcadam masaladan marka waa masale ijmaac wuuy oo culammaday ku ijmaaceen inaan muxuu aha laiska gelin ayadoon shayga cilmi loo lahayn ama aan la xukumin ijmaacaana runtii waxaa soo guuriyey alimaam shahaabuddiin alkhiraaf almaaliki kitaabkiisa alfuruuq soo weliba ka soo guurinaya imaamulkhazaali iyo kitaabkiisa ixyaa culumuuddiin iyo sheekh shaafac risaaladiisa hadalladii sheekh shaafac waxaa ka mid ahaa risaalada uu ku yidhi anna almukallaf laa yajuusu an yuqdima calaa ficlin xataa yaclama xukma allaahi fiih qofka mukallafka uma bannaano inuu arrin galo ama ficil uu galo ilaa uu ogaado xukunka alleh oo qadiyaddaas alle uu xukumay weyninka masaladan ee weyntahay daraaddeed imaamulbukhaari wuxuu baabaystay baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal runtii mar hadduu ahaaday tathabbut iyo tabayun iyo macrifatu alxukmi sharciyi waajib uu ku ahaaday qof kastoo muslim oo mukallaf ah qofka mujaahidka xaqiisana min baabi alowlaa wey xeel isagao howlo adag buu ku jiraa dhiigyada iyo amwaasha arrimahoodana waa cadiim cinda allaahi asalna waxaa ah in horta la xarimay ilaahay wuxuu fasaxay ma ahaan waxaan soo qaadanaynaa saddex qiso oo dhacday xilliga asxaabta oo intay dad xukumeen ayagoon xoogaa hubsanin oo qadiyadday ku degdegeen lagu qabsaday qisada koowaad waxay ahayd rag asxaab oo mujaahidiin oo macnaha socda oo safar ah waxay la kulmeen nin marka socda oo xoogaha xoolana wata neefaf aari iyo wax watay ninkii marka wuu salaamay assalaamu calaykum weliba inuu towxiidsadaa la sheegaa marka waxay yidhaahdeen waa gaal salaanta ku gabbanahay aduu ninkii way xukumeen inuu gaal yahay way dileen xoolihiisana way qaateen marka waa qadiyad marka ayna ka fiirsanin oo muxuu aha ay ku degdegeen ilaahay aayaddii buu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiilillahi fatabayanuu walaa taquuluu liman alqaa ilaykum assalaama lasta mu'minan tabtaquuna carada alxayaati addunya fa cinda allahi maqaanibu kaiira qadiyaddii marka waa lagu qabsaday oo maxaad u hubsan weydeen wy ninkaa wax dilay oo hadda ama qaatilka ahaa iyo ninka la dilay way isku khilaafsan yihiin aktar laakiin mufasiriintu waxay soo guuriyaan ninka wax dilay muxallim ibnu jathaama ayaa la dhihi jiray ninka la dilayna caamir ibnu adbad qadiyadda nebiga markii loo sheegay aad buu ugu kullaaday marka ama wuuba habaaraha layidhahdaa ninkii wax dilay waxaa dhacday muddo kadib ninkii wuu geeriyooday ninkii asaga ahaa haddii hadduu geeriyooda waa la aasay markii la aasoo qabrigii la geliyey ciiddii baaba soo tuftay asagoo bannaanka yeellaa la arkay mar kale haddana lagu celiyey asagoo bannaanka yeellaa la arkay mar kalea lagu celiyey dee ninkii dhulkii oo dhan baaba diiday markii dambe bannaankaaba laysaga tuuray marka taasoo haddee calaamay astaan u ah siday u weyn tahay qof towxiisana in la dilo qadiyadda labaad waa qisadii khaalid in weliid qolooyinkii reer banu judaym yaa wuxuu yidhi islaama saba'naa saba'naa bay yidhaahdeen waan wuxuu yidhi saba'naa ma aqaanee islaama oo eryada lagu dhawaaqi jiray ayagana islaamnimay ka ahayd isagoon marka hubsanin wuu degdegay wuu laayay nimankii reer banu judaym dhammaantood qadiyadda nebiga marka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam uu ka bari noqday oo wuxuu yidhi ilaahay waxaan kaaga bari noqonayaa qadiyadda khaalid uu sameeyey taana marka waxaa lagu eedeeyey khaalid maxaad u hubsan weyday oo u degdegtay xukunka noocaas maxaad ugu degdegtay wey qisada kaleoo saddexaad waa qisada usaamat ibnu zayd oo ninkii markuu ceyrsaday gaalkaa dadka badan laayay towxiidsaday ayuu ka gaarsiiye oo macnaha wuu dilay qadiyadda nebigaa marka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam usaama wuxuu dilay nebigan usaama aad buu jeclaa nin towxiidsan ayuu dilay warninku maxaa u dishay nebi allo wuu ku gabbanhay wy hormadaha qalbigiisa ka galayoo kala jaha maxaa u degdegto maxaad u hubsan weyd waa lagu qabsaday marka usaamaad garanaysaan ilaa uu tamaniyey waxaa ii fiicnaa lahayd maanta inaan soo islaamo wey qisaskaa marka waxay tilmaamayaan ama nuxurka laga fahmaya waxaa weye inaan axkaamta lagu degdegin oo dhibaatadaana marka ay ka dhalan waxaa la haleeshiin karaa runtii arrimaha noocaas in la dhex galo masaa'isha cilmiga oo laiska tuuro oo lagu dhiirado axkaamta sharciga in dee laiska soo saaro oo laiska fadwoodo ayadoon muxuu ahaa la firfiirin oo muxuu ahaa aan dhinacyadeeda iyo aqwaasha culammada iyo aan waxa laga baaraan degin arrimaha waxaa ka mid in dadka laiska gaalaysiiyo in fisqi lagu xukumo baadinimo in lagu xukumo bidcanimo in lagu xukumo ayadoon muxuu ahaa masaladaas eexaadda aan lagu samaynin culumta dee sharciga oo dee masaa'ishaas duruqdeedii culammadu waxay ka yidhaahdeen iyo aan la fiirinin marka qof muslim inaad diintaad ka saarto qof bannaanka jooga inaad soo geliso waa arrimaha ugu waaweyn diinta wey arrin sahlan maaha laakiin labada mas'ala yaa daran arrimaha noocaa marka waxaa ka mid adiladeeda in ayna sahlaneen xadiidka imaamu albukhaari oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa qaala arajulu liakhiihi yaa kaafir faqad baa'a bii axaduhumaa mid unbaa la laabanaya kelimadu meellaan ma dhacayso woy waxaa horta muhiim in la ogaado shaarica oo ama allah ama nebiga calayhi salaatu wasalaam asaga unbaa xaakim ah ayagaa wax xukuma adiga marka waxaad xukumi kartaa xukunkay xukumeen laakiin kuma xukumays marka bilaa cilmi adigu kuma xukumays xukunka adigu aad og tahay haddaadan xukumin qofkaa muslimadiisaaad og tahay inuu muslim yahay haddaadan xukumin qofkaan gaalnimadiisaaad og tahay haddaadan xukumin gaalnimadiis adiga naftaada lagu xukumaya haddaba maqsuudka marka muxuu yahay maqsuudka waxaa wooye waa alcilmu marka waa in masaa'ishu la ogaado la hubsado la caddayso laguna gaabsada shaarica xukunkiisa qadiyadda marka noocaa qadiyad sahlan maaha masaladu marka way culus tahay waxaan ula jooday baraarujin inaan lagu degdegin masalada noocaas dadka uun dee ehelku ah iyo qofkii masaladii u caddaatay in marka uun looga dambeeyo oo adiga naftaa khatar aadan ku gelin masalada wixii dee adilla aan soo marnay wajazakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى